dadka magaalada degani waxa weye dad saa u badan maaha laakiin waxa weeye boqolkiiba waxa weye shan baan ku tartamaynay saddex baa soo baxayay marka saddexdii ugu horeeyey waxaanu noqonay ilaa midkiiba boqolkiiba laba iyo labaatan iyo bar buu qaata labadii kalena waa hadheen waa gartay marka golayaasha deegaanka ee magaaladu waa imisa xubnood waa lix wey saddex un baa loo tartamaya hadda banaanaa saddexda kalena kaldan baa loo tartamaya waa gartay adu imise cod baad heshay ama boqolkiiba imise ayaad heshay si waxa weeye sida ay ay u turiyaan waxa weeye boqolkiiba waxa weeye mar haddaad shan tihiin waxa weye boqolkiiba dee waxa weeye markaad u qaybiso percentage-ka anigu waxaan helay boqolkiiba saddex iyo soddon caadiyan waxa weeye wax shan boqol afar boqol oo dadka caddaankaa qura ayaa ka foodi jiray iminka waxa fooday ilaa kun qof baa fooday kunkii qofna waxa ii fooday aniga boqolkiiba saddex iyo soddon marka hadda golaha deegaanka ee magaalada clarkston ayaad ka mid noqonaysaa goorbaad xilka la wareegaysaa xilka waxaan la wareegayaa jena weli yaa kuu codeeyay dadka ku doortay waa dad nooceeda demographically sida maaragtay dadka loo loo kala degan yahay magaaladan waxaa degan dad aada u fara badan laakiin magaalada charterkeeda ayaa qaldan magaalada charterkeeda waxaa la sameeyey kun iyo sideed boqol iyo laba iyo siddeetankii marka dadka ajnabiga ah ee immigrantska oo jooga magaaladan dabadaheeday ku nool yihiin number yar oo aan ka badnayn boqol qof aya anuga aan ka mid ahay ayaa ku nool magaalada gudaheeda dadka iyo codeeyey waxay u badan yihiin dadka dadka caddaanka iyo dadka african americanka waa gartay marka maxay kuugu codeeyeen ay kugu doorteen magaalada waxaan ku noolaa lix iyo labaatan sannadood waxa waxa weeye macruuf baan ka ahay siyaan ku leeyahay dadka volunteerka ee had iyo jeer no wixii loo baahdaba u volunteera baan ahay marka waxa weeye de nin odayo meesha deganaayo yani waxa weeye credentialska la yaqaano ayaan ahaa waa gartay marka dadka qaarkood waxay isweydiinayaan in gobolka georgia oo gobol koonfureeda oo weliba goboladii addoonsigu uu ugu badnaa ka mid ah inuu ka soo galay qof madow oo weliba muslin ah maxaan ku idhaha bal wax iiga sheeg waxyaabahaad kala kulantay dadka gobolka dadka magaalada wallahi dadku waxa weeye wa wa waa dad waxa weeye binmindeda waxa weeye caqligooday ku fekeraan credentialskayga waxa weeye website-kayga markaan dhigay ama aan forums ka qayb galay dabadeedna aan soo bandhigay no no experience-kayga iyo tacliintayda iyo waxa aan qaban doono iyo ajendahayga waxa weeye wax dhiba kalama kulmin waa arkay waxa weye dad yani mujiga maroorinayo le kanina xagguuna ogeyn waxa weeye su-aalaha ugu badnaayo la weydiinayo waxa weeye ma waxaad la imanaysaa sharciya lo waxa weeye marka laakiin waxa weeye way isbedelaysaa hadda waktigu way isbedelaya choice badanna ma haystaan because ilaa shan iyo toban kun oo qof ayaa magaalada ku nool clarkson la yidhaahdo zip codkeeda muhiimada ugu weyn aanu sameynaynaana waxa weeye inaanu inaanu magaalada kordhino oo qof walba ku daro marka magaalada qura ma aha waxa weeye countigaa danaynaya statekaa danaynaya waxa weeye xoog weyn baanu ku leenahay meesha haddii aanu nahay dadka aan immigrantska ah marka wax dhibo aan kala kulmay ma jiro xisbigeed ka tirsan tahay number tirsan baan imika xisbi ma raacsanaya waa gartay waxaad waxayd iga sheegtaa dadka soomaaliyeed u sharaxdaa magaalada clarkson halkay ku taalo iyo waxay wax ay caan ku tahay hadduu jiro magaalada clarkson waxa weeye gobolka georgia waxa weeye sideed iyo afartan county buu qaybsamaa oo county waxa weeye wa waa district district anagu districga magaalada metropolis atlanta ayaan ku naalaa waa magaalo qadiima waxaana degenaan jirtay qoladii la odhan jiray yani cunsuriga hayda kayka taasi aan caan ku tahay iyo buurta leedahay stone mountain oo sawirkooda ku samaysan yahay laakiin way isbedeleen waxa weeye waa dad aada wanaagsan iminka waana magaalada qura ee soo dhaweysay dadka dadka immigrantska